أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa duhurnimo talaadaha taariikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha dulxija sanada kun afar boqol toddoby afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena duhurnimadan kuwooda ugu waaweyn dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa sheegtay in ay xoojinayso amnigeeda ku aadan bariga afrika xilli dowladdaas ay waddo dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhanka amniga ah oo ay la yeelanayso maamulka ashaada la diriirka ee somalilan mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa fuliyey howlgallo lagu dilay in ka badan toban askari oo ka dhacay gudaha dalka beniin qarax khasaare xoogan lagu soo gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe gaalada beesha caalamka ayaa walaac xoogan ka muujisay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa mucaaradka xaflad xariga looga jirayay iskuulka degmada jamam ee wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa ka dhacday gudaha degmadaas urur gaaleedka qaramada midoobay ayaa qarka u saaran burbur dhaqaale xilli laga cabsi qabo in ay joogsadaan dhammaan howlgallada dibadda ee ururkaas bulshada muslimiinta ku dhaqan deegaanada miir taqwo iyo alwakiil ee wilaayaadka shabeellada dhexe iyo galgaduud ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimkii cusbaa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib munaasabad lagu soo gabagabaynaya tartanka mimbaru dacwa ayaa ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba warkii dunida oo dhammaystiran dowladda salibiyadda maraykanka ayaa sheegtay in ay xoojinayso amnigeeda ku aadan bariga afrika xilli dowladdaas ay dhaqdhaqaaqyo cilaaqaad xoogan ay kula yeelanayso ay ka wado maamulka shahaada la diriirka ee somalilan faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen cali yaare wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa warbixin ay u gudbisay koongareeska kaga hadashay xoojinta la macaamilka somalilan taasoo ciwaan looga dhigay meelaha suurtagalka ah ee lagu horumarin karo xiriirka maraykanka iyo somalilan inkastoo wasaaradda khaarijigu sheegtay inay aqoonsan tahay madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee soomaaliya oo ay somalilan ku jirto ayaa haddana waxay hoosta ka xariiqday in maraykanku uu haatan baadigoobayo fursado kale oo dheeraad ah oo uu doonayo inuu kula macaamilo maamulka gaalaraaca somalilan warbixinta oo ka hadlaysa dhinaca iskaashiga amniga ayaa sheegtay in maraykanku uu somalilan u arko goob istaraatiiji ah maadaama ay ku dhowdahay ayay tiri yemen iyo maranbiyoodka muhiimka ah ee baabul mandeb islamarkaana ay kaalin ka qaadan karto ilaalinta maraakiibta ganacsiga iyo kuwa militariga ee marabadda cas iyo badweynta hindiya somalilan waxaa kale oo ay gacan ka geysan kartaa ayay tiri warbixintu la socodka iyo la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale kooxda shiicada ah ee xuutiyiinta yemen iyadoo dhanka kalena carabowday in taliska maraykanka ee africom uu xiriir joogto ah la leeyahay maamulka hargeysa haatanna uu baarayo fursado iskaashiyo dheeraad ah dhinaca xiriirka diblomaasiyadda iyadoo warbixintu ka hadlaysa ayay sheegtay in safaaradda maraykanka ee muqdisho ay boogashooyin joogto ah ku tagto somalilan si ay ula hadasho ayay tiri arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo dhaqaalaha waxa ay xustay warbixintu in safarada ay saraakiisha maraykanku ku tagaan somalilan ku kacaan kharashaad badan maadaama ayay tiri dhaqdhaqaaqyada safaaraddaasi lagu maamulo habraacyo amni oo la mid ah kuwa lagu maamulo soomaaliya inteeda kale wasaaradda khaarijiga maraykanku iyadoo ka hadlaysa dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ayay xustay in maamulka somalilan uu dhiiragelinayo maalgashiga maraykanka gaar ahaan macdanta kaabayaasha dhaqaalaha iyo ganacsiga dekadaha ku yaala deegaanada uu ka aramiyo maamulka riddada somalilan gaar ahaan berebera ayay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku sheegtay in loo arko beddel suurtagal ah oo lagu yareyn karo ciriiriga dekadaha kale ee gobolka waxaa kale oo warbixinta lagu yidhi horumarka socda ee garoonka diyaaradaha iyo dekedda berebera oo loo bedelayo xarun ganacsi iyo gaadiid oo ay wada isticmaalaan somalilan iyo etoobiya oo aan bad lahayn ayaa abuuri kara fursado dheeraad ah oo ku saabsan maalgashiga maraykanka ee kaabayaasha dhaqaalaha dhoofinta iyo fursadaha kale ee ganacsi warbixintan ayaa si rasmi ah daboolka uga qaaday damaca guracan ee maraykanku ka leeyahay gobolada waqooyi ee soomaaliya waxayna ku soo aadaysaa xilli maamulada trump iyo netanyahu ay ku guda jiraan dhismayaasha sallagyo militari oo ay ka wadaan gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera mahadsanid cali yare mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin ayaa fuliyay howlgallo lagu dilay in ka badan toban askari oo ka dhacay gudaha dalka benin faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen mahir maxamed jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada galbeedka qaaradda afrika ayaa maalmihii lasoo dhaafay fulisay howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday maleeshiyaadka xukuumadaha dabadhilifyada ah ee ka jira saaxilka iyo saxaraha afrika cutubyo ka tirsan mujaahidiinta ayaa allah fadligii weeraray laba fariisin ciidan oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka xukuumadda beniin kuwaas oo ku yaal goob u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago burkina faso weeraradaasi waxaa allah fadligii lagu dilay ilaa laba iyo toban askari halka mujaahidiintu ay soo qhaniimaysteen hub isugu jira noocyo kala duwan iyo gaari dagaal dhanka waddanka burkina faso weerar qarax ah ayaa lala beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kuwa xukuumadda riddada wagaduugu oo ku socdaalayay gobolka fadagorma dhanka kale dowladda riddada maali ayaa sii wada xasuuqyada ay u geysanayso dadka shacabka ah kadib fashilka iyo guuldarrada milatari ee ka soo gaaray furimaha dagaalka maleeshiyaadka xukuumadda bamako ayaa weeraray tuulo ay degganaayeen dad shacab ah oo ka soo jeeda qowmiyadda fulaan iyagoo halkaas ku dilay dhowr ruux jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaana dhacdadaasi ka soo saartay bayaan tacsi ah mahadsanid maahir qaraxyo khasaare lagu soo gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe qaraxyadan oo gaaraya ilaa iyo labo ayay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar kuwaas oo lala egtay maleeshiyaad ka tirsanaa murtadiinta waxaana ku dhaawacmay hal askari oo lagu magacaabo haarole markan iyo akhbaaraadkeenii kale gaalada beesha caalamka ah ayaa walaac xoogan ka muujisay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda kooxda riddadaha iyo kuwa mucaaradka faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen saadaq muumin waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen ku muujiyey walaaca ay ka qabaan khilaafka xooggan ee hareeyey kooxda riddada iyo mucaaradka ee ku muransan kursiga villa soomaaliya bayaankan ayaa loogu baaqay kooxahan inay si dhaqso ah u bilaabaan wadaxaajood islamarkaana ay si deg deg ah u gaaraan geedisocod doorasho oo loo dhan yahay maadaama ayay yidhaahdeen soomaaliya ay ku jirto waqti xasaasi ah waxaa kale oo wakiilada caalamku bayaankan ay ku sheegeen in ay diyaar u yihiin dhexdhexaadinta dabadhilafyada ku muransan siyaasadda soomaaliya haddii loo baahdo iyagoona muujinaya walaac xoogan oo ay ka qabaan in xiisaddu ay kasii darto geesta kale safiirkii hore ee saliibiyiinta maraykanka u fadhi jiray soomaaliya lari anderi ayaa sheegay in ficilada guracan ee uu sameynayo madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay yihiin kuwa taageeraya qadiyadda somalilan ee aqoonsiga la xiriirta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ficiladiisa uu ku burburinayo nidaamka federaalka soomaaliya ayaa si dhab ah uga dhigan taageero kale oo weyn oo madax bannaanida somalilan ayuu gaalkan ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa walaacan ay dalalka shisheeye ka muujinayaan muranka ragaadiye kooxda riddada soomaaliya iyo mucaaradka ayaa ku soo aadaya xilli khilaafaadka ay sii xoogaysteen xasan gurguurtana laga furfuri la-yahay kursiga villa soomaaliya kadib markii muddo xileedkiisuh uu dhammaaday mahadsanid saadaq xaflad xarigga looga jarayay iskuulka degmada jamaameh ee wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa ka dhacday gudaha degmadaas sida faahfaahinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen cabdilwahaab moxamed bukhaari munaasabadan oo ahayd mid xarigga looga jarayay kadib dib u dayactir lagu sameeyey dhismaha iskuulka degmada jamaame kaas oo duqeyn ay la beegsadeen diyaaradaha cadowga ayaa ka dhacday gudaha iskuulka waxaana dhismaha iskuulkaasi iska xil saaray waxgaradka degmada jamaame iskuulkan oo ay si wadajir ah ugu shaqeeyaan madarasada imaam bukhaari iyo macadka qurduba waxaa xafladiisa xaragjarka cusub ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose maamulka islaamiga ah ee degmada iyo waxgaradkii iska xil saaray dib u dayactirka iskuulkaasi ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan maxamed cabdi duuba iyo suldaanka beesha dir suldaan cabdulqaadir xaydar marka maadaama ay deqeeyeen iskuulka imaam bukhaari oo macnaha jiingadiisii iyo alwaaxdiisii iyo- iyo wixiisa dhan baabi'iyeen maanta wax ka baaba'san ma leh nuurkiisa iftiimaayo ilmihiyaa noo dhiganayo haddee waxaan leenahay qul muutuu biqaydikum qaalo caradiina ku dhinta odayaashan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr hadoonkina waa isku mahad celinaa maadaama aanaan salaadiintii degmada jamaame wax badan moogtahay dad wax asuubiya ka mahad celinayni hadda laakiin safarkan unakaa isku mahad celinayno ilaayaa jir hanaga siiyo unakaa u istaagnay ee waa tashanay nin walbina waxaa isku naqday jeebkiisa waxaana samayn wax maanta aad arkaysano markhaadka aad ka tihiin gobolka joogii kii degmadu tale inay ka timaado insha allahu wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu iskuulka degmada jamaame oo maalin kasta labada gelin ay wax ku bartaan boqolaal carruur ah ayaa dhowaan la kulmay duqaymo ay la beegsadeen diyaaradaha cadowga oo ay ku soo hagayeen maleeshiyaadka maamulka shahaadala dirarka ee isku magacaabay jubbaland si ay u baabi'iyaan dadka iyo deegaanka magaaladaasi shukran akhwana bukhaari urur gaaleedka qaramada midoobay ayaa qarka u saaran burbur dhaqaale xili laga cabsi qabo in ay joogsadaan dhammaan howlgalladii dibadda ee ururkaas faafaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed war rasmi ah oo ka soo baxay waxa loogu yeero gaalada qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in howlaheeda shaqo ay qarka u saaran yihiin joogsasho kadib markii ay la kulantay iflaas dhanka maaliyadda ah xoghayaha guud ee qaramada midoobe wuxuu sheegay inay la'yihiin lacago boqolaal bilyan oo dollar ah kuwaasoo uga imaan jiray dhanka shiinaha iyo maraykanka wuxuu carabaabay in dhaqaale xumada maaliyadeed awgeed ay joogsadeen kulamo muhiim ah oo ugalahu yeelan lahaa sababa la xiriira turjumaanada ka shaqeeya xarunta magaalada new york oo soo gaabiyey saacadihii ay shaqaynayeen sidoo kale waxaa hoos loo dhigay jaranjarooyinka korontada ku shaqeeya ee xarunta qaramada midoobay kadib markii la awoodi waayey bixinta lacagta korontada saraakiil ku sugan magaalada new york waxay sheegeen in la soo gaabiyey shaqada golaha ammaanka maadaama aan la helin lacagaha mushaaraadka shaqaalaha waxayna ka digeen in gebi ahaan shaqadu joogsan doonto bisha agost ee soo socota miisaaniyadda waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa afartan iyo laba boqolkiiba ka timaada maraykanka iyo shiinaha maamulka trump ayaana aad hoos ugu dhigay bixinta qarashaadka golaha halka shiinahuna uu ka cagajiidayo qarash bixinta ururka ugu weyn dunida ayaa qarka u saaran burbur dhaqaale waxaana burburi doona howlgallo militari oo ka socda daafaha dunida haba ugu badnaato kuwa qaaradda afrika howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ayaa ka mid ah howlgallada la filayo inay burburaan haddii qarashaad dheeraad ah loo waayo golaha gaalada midowday shukran akhwana yaasir bulshada muslimiinta ee ku kala dhaqan deegaanada mirtaqwo iyo alwakiil ee wilaayaadka shabeellada dhexe iyo galgaduud ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka cusub ee ay soo saartay muasasada alkataa'ib walaalaheenna faysal iyo marwaan ayaa warbixinadaas inoo soo diray aynu ku horeyno walaalkeen faysal mahad
boqolaal dadweyne muslimiin ah ayaa isugu soo baxay fagaara ku yaala bartamaha degmada miirtaqwo ee wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe halkaas oo lagu daawanayay isdaarka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta kaasoo looga hadlayay duulaankii barakaysnaa ee lagu soo furtay maxaabiistii ku xirnaa xabsiga magaalada boosaaso
silsiladda buraha goolis waxaa ku kulmay koox ka mid a mujaahidiinta iyagoo ka howlan waajib uu zamanku ka tirtiri waayey laabtooda oo ah soo furashada maxaabiista muslimiinta ee ku dhiban xabsiyada dawaaqiidda
isdaarkan oo saameyn ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada miirtaqwo ee ku daawanayay fagaaraha ayaa markii filimka uu soo dhammaaday idaacadda andalus la hadlay waxay ka warbixinayaan dareenkooda ku aadan saameynta uu filimka ku yeeshay waxa ka soo muuqanayay iyo dareenkooda siduu yahay magacayga waa anas yare caaw waxaan daawanay filin oo lagu soo furanaya maxaabiista muslimiinta ee ku jeebeysan xabsiyada cadowga ayaan daawanay maasha allah mujaahidiin oo soo furteen maxaabiistooda filimkaas filin aad u qeyro badan buu ahaa waxaa kaloo aragnay markii hore horta filimka anaga dhan waxaana geliyay adi xusuus xusuus anaga reeb marka kalena farxada dareemayna marka filinka dhammaadka farxada dareemayna magacaygu waa xamda waxaan joogaa degmada meertaqwo waxaan fiirsanaa filin aad iyo aad u xiiso badan wuxuuna ku saabsanaay maxaabiista laga soo dayay xabsiga boosaaso haddaan ayrmir taqwa ku faraxsanaa muslimiintaas la soo daaya waana soo dhaweeyaynaa boqolkiiba boqol mujaahidiinta allaa guuleya kor allaa ka dhigo magacayga waa samiir waxaan joogaa degmada miir taqwe caawa waxaan fiirsanay filan aad u wanaag badan u qurux badan ciwaankiisana yahay fukul caani oo lagu soo deynaya maxaabiista muslimiinta ah oo iskugu jiro dumar ilaa rag iskugu jiro ayaa lagu soo deeyey filinka aad ugu xiiso badnaay waxa waaye markaan fiirsanay anaga naftarkay xamaasana qaaday dadkii la soo deeyey waxa waaye ragga ahaayey markaa la soo deeyey mujaahidiinta gacanta u soo galeen mujaahidiinta ayay horaaceeni waxayna tageeni meeshii waxaa mujaahidiinta joogeen hubkooda ayay qaateeni way diyaargaroobeen waxayna u diyaarsiyihiin inay cadow iska dhiciyaan magacaygu waa salma waxaan joogaa degmada mirtaqwo caawa waxaana looga sheeday filan aad iyo aad u xiiso badan filinkaasoo ku saabsanaa muslimiinta laga soo deeyey xabsiga boosaaso waxay isugu direen rag iyo dumar filankii waxaan ku arkay wilaayabka wadnaxaya mujaahidiinta si walaalahooda usoo dhaweeya haddaan nir mirtaqwanahay waan soo dhaweyneynaa waan ku faraxsanahay anigoo yaxya umar oo jooga deegaanka mirtaqo ee wilaayada islaamiga shabeellahe caama halkan ka fiirsanay filin filinkaas oo ahaay muslimiintii lagu soo baahay magaalada boosaaso ee gobolka bari ee buuraha goonis mujaahidiinta gaadima allah subxana taala ku manaysay allah subxana ilahi iswaldigooda ayaa ku mahadsan ilaashalaan farxada oo aad iyo aad allahu akbar maasha allah ilaah subxana taala waxaa markasta waxa waaye muslimiinta u darna insha allah kuwii hore aad aadan umursayn muslimiinta dulmida aadan umursayn kalkeeda mugilisada angar walaalaha oo cunto fiican loo diyaar angaran aadan u farxan maasha allah insha allah taala aadan usoo nagsan mirdaqo anigoo magacayga ah yuusuf cabdiraxmaan oo kusuul degmada mirtaqwa oo aan ku daawanay filimkii ama qaswadii magaalada boosaaso laga soo furtay maxaabiistii ku xirneed waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay ayadoo walaalihii aan aragnay ayagoo ismarxabaynayo oo maxaabiistii meesha ku jirta iyo mujaahidiintii dhiiggooda ku qoray taariikhdaasi ismarxabaynayo oo aad u faraxsan filimka horaantiisa murugo badan ayaa ka soo muuqatay laakiin markiisa dambe farxad iyo damaashaad ayaa meeshaas ka daawanay ilaahay waxaan ugu mahad celinaynaa farxaddaas marka annaga haddaan nahay reer mirtaqwana aad iyo aadaan ugu faraxsannah waana soo dhoweynaynaa markan iyo walaalka marwaan bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka alwakiil ee hoostaga magaalada ceelbuur ayaa isugu soo baxay goob fagaaro ah si ay u daawadaan filimka cusub ee mu'asasada alkataa'iba dadka ayaa soo buuxdhaafiyey halkii lagu daawanayay filimka iyagoo si weyn u daawanayay nuxurka iyo fariimaha uu xambaarsanaa muuqaalka khaswadii fukul caani ee lagu jebiyey xabsiga boosaaso intii uu socday filimka waxaa muuqday dareenka iyo sida ay dadku ula falgelayaan muuqaalada iyo fariimaha lagu soo bandhigayay filimka kadib markii uu filimku dhammaaday idaacadda andalus ayaa waraysiyo la yeelatay qaar ka mid ah dadweynihii halkaasi ku daawaday iyagoo cabiray dareenkooda ku aadan filimka sidoo kalena fariimo kala duwan u diray cadowga allaah ee tacdiibinta iyo jirdilka ku haya maxaabiista muslimiinta waxaa cawada aynu ku daawannay qaryada alwakiil filinkii loogu magacdaray fukul caani oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka xidhan soo furta ilaahay fadligii wax ka badan afar boqol oo maxaabiis ah oo xabsiyadii lagu jirdilahayay gudahooda magaalada boosaaso ilaahay jalla wacalaa uu kaga soo fakiyey mujaahidiinta haddana waxaa farxad kala mudan in saqrigii mujaahidiinta ay ku jireen inay la soo galeen in lagu soo dhoweeyey caawa waxaan fiirsanaynaa annagoo joogna deegaanka alwakiil aflaan jihaadiya ayaa cawada maaragtay ayay noola daareen mujaahidiintu waan ku faraxsannahay waxaa noola daaray filim ku saabsan dad muslimiin oo maxaabiisa oo magaalada boosaaso laga sii daynayo mujaahidiinta meel kastay joogaan waa salaamaynaa ilaahay ha xifdiyo alxamdulilah ayaa mahad iskale namakaniin nacmooyin fara badan oo noogu daaqay annagoo fiirsanayna cawada filim aad u qaaliya oo aad iyo aad u xiiso badan oo joogna deegaanka alwakiil marka hore aan arkaynay dhibaatooyinka muslimiinta gaala ay ku hayso xabsiyadooda ku jira ka bacdaha alxamdulilah muslimiintii qaarkood oo mujaahidiinta ay ka soo daynayaan haddana xabsiyadii marka waa arrin cajiiba
anigoo ka mid ah bulshada ku nool deegaankan alwakiil caawa halkan waxaan ku daawannay filimkii hadiyadda ciidal adxa almubaarak allah fadligii caawa indheheenna waxaan ku aragnay maxaabiis badan oo in badan xabsiyada gaalada gacanta ugu jirtay oo caawa xornimadooda dib u helay sanawaad badan kadib mujaahidiintana waxaan leenahay dadaalkaas iyo juhdigaas aad bixiseenna waad ku mahadsantihiin american iyo yuhuudna waxaan leenahay caawa waa boosaaso biidnillahi tacaala habeen dama iyo habeenada xigtana waa guwantanama iyo bakram insha allah tacaala bismillahi raxmaan raxiim maasha allah maasha allah farxadii aad aad bay u fiican tahay waxaan joogaa degmada alwakiil gobolka galguduud marka alxamdulilah maasha allah hadda filimkan hadda aan daaweyna waxaan ku aragnaa dad maxaabiis aho oo lasoo baxsho mujaahidiin soo baxshay alxamdulilah kagadaraxaata waxaan la yaaba aykeeba qoryo qaatay basaal askariyaba marka alxamdulilah guul ilaa hasi anigoo jooga deegaanka alwakiil oo hoostaga degmada ceelbuur waxaan caawada halkan ku fiirsanay filimkii maxaabiista lagu furinayay cadowga allaha jebiyo muslimiintana allaha guuleeyo anigoo jooga tuulada alwakiil oo hoos tagto degmada ceelbuur oo walaayada islaamiga galguduud waxaan ku faraxsannahay filimaantan oo la soo bandhigay caawa waxaan walaayada islaamka ka codsanaynaa ay filimaantan oo kale markasta noogu soo celceliyaan caawa waxaan daawanay filin aad iyo aad u xiiso badan walaayada islaamka waxaan ka codsanaynaa inay mar walba noo soo celceliyaan muslimiinta allaha guuleeyo gaalada laa jabsho maxaabiista muslimiinta oo cadowga xabsiyadooda ku xirxiran allah ha ka soo furo waxaan fiirsanay filan aad u qurux badan oo maxaabiis lagu soo dayhaayo alxamdulilah ilaahay ha soo badbaadiyo maxaabiista gaaladana alla halaayo qurjub allaha ka dhigo meel kastoo joogtaba ilaahay jufa ka dhigo mujaahidiintana ilaahay ha guuleeyo ilaahay ha garab galo ilaahay meel kastoo joogaanna ha badbaadiyo filimka ayaa ahaa mid xambaarsanaa fariimo muhiim ah oo kor u qaadaya wacyiga bulshada isla markaana xasuusinaya waajibaadka ka saaran muslimiinta ku xihan xabsiyada cadowga iyo in ay la dareen noqdaan walaalahooda dhibaataysan isla markaana ay ajiibaan baaqii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee ku aadanaa furashada maxaabiista muslimiinta shukran akhuna marwan ugu dambayntiina munaasabad lagu soo gabagabaynaya tartanka mimbaru dacwa ayaa ka dhaxday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen cabdilqani maxamed والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال والمعصوم تحريمها حتى يجي الحل ففم هداك الله ما يمل dabayaaqadii toddobaadkii tagay wilaayaadka islaamiga ayaa martigeliyey barnaamijyo xiise badan oo lagu soo dhoweynayey maalmihii khayrka badnaa ee ciidda kuwaas oo si weyn loogu dabaaldegay guud ahaan caalamul islaami gaar ahaan wilaayaadka dalka soomaaliya dabaaldegyadaasi waxaa barbar socday musaabaqaad diini ah oo sare loogu qaadayey wacyiga iyo garaadka dhalinta wilaayaadka islaamiga kuwaas oo loo qabanayay barnaamijyo ay ku soo bandhigayeen aqoontooda sida mimbaru dacwa oo lagu qabtay wilaayaadka islaamiga ah wilaayada bakool waxa ay ka mid ahayd wilaayaadka martigeliyey musaabaqada mimbaru dacwa oo ka qaybgalayaasha lagu tartansiinayey mutuunta shareecada oo isugu jiray nadmi iyo nasri goobaha musaabaqaadkaasi ay ka qabsoomeen waxaa ka mida magaalada ceelansaar ee wilaayada bakool halkaas oo mas-uuliyiinta wilaayada ay kula ciideen shacabweynaha ansaarta ah farxadda iyo damaashaadka ciidana ay kula qaateen tartanka waxaa mushaarakaynayay dhallinyaro ka kooban wiilal iyo gabdho iyadoona ay goobjoog ahaayeen hoggaanka nuqabada culimo waalidiin guddiga tartanka qaybaha kale ee bulshada iyo mas-uuliyiinta wilaayada bakool ardayda tartanka ka qayb qaadanayay oo ahaa kuwa xufaad ah waxaa dhanka kale dhiirigelinayay garsoorayaal cadaalad ah su-aalo si hufan loo soo diyaariyey iyo in hiigsiga tartamo kasta uu ahaa inuu gaaro darajada sare ee tartanka su-aala lamaad may ku bilowdaase beedka labaatumaad ilaa beedka labaatan iyo siyeedad ay bunay yasmac wasaaya jaamacad
أي بني اسمع وصايا جامعات حكما قصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسى الفما بعد الخير عن الأهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول وهجر النوم وحصله فما يعرف المضروب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سرى على الدرب وصل سؤال كتابك أفراد ملحة الإعراب ومن البيت الأول إلى التاسع أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي ففهم كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم tartanka oo ilaa saddex wareeg qaatay socodayna muddo laba maalin ah waxaa la soo gaaray gebagabadiisa waxaana guddiga uu ku dhawaaqay natiijadii tartamayaasha ah iyo abaalmarintooda faa'iisiinta koowaad may buu ahaa sida qof sideedaas qof magayaashoo sheega kow may buu ahaa ardayga dheeraw saalim xasan ciisa baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayran ardayga dhammaad may buu ahaa cabduraxmaan mucallim maxamed baaraka allahu fiik wajazaaka allahu khayr ardayga saddexaad mayb u ahaa jaabir sheekh aadam cali sideedaas qof mayb u ahaa faa'iisiinta koowaad may abaalmarin iyo dhigina insha allahu tacaala boqol iyo siddeetan dollar alfaa'izu athaani faa'iiska lamaad mayb u ahaa xamza mustafa sheekh cali mayshaana yusiina derijo ee sagaalan iyo sagaal dhibic sagaal jaa'izo mayb u ahaa insha allahu tacaala konton dollar faa'iiska saddexaad waa sida qof derajada saddexaad dadka ka jiraan qofka koowaad may buu ahaa khaalid cabduraxmaan suubow qofka lamaad may buu ahaa cabdulqahaar cabduraxmaan suubow qofka saddexaas may buu ahaa ruqiya maxamed aadam sideedan qof ma iska dhijaraana kaalinta saddexaad derajadiiyo sheenagna may buu ahaa sagaalan iyo sagaal dhibic siyed jaa'izidiiyona may buu ahaa boqol iyo labaatan dollar ardayda dhammaantiyo iyada aan mahadsanyin juhdiga iyo dadaalka iyo mushaarakada la suumiyey dhanka kale waxaa kalimaad ka jeediyey gabagabada musaabaqada sheekh isxaaq bakool iyo sheekh maxamed garaar iyagoona bogaadiyey tartankii qiimaha badnaa ee halkaasi ka dhacay waxyaalka laka faraha may ku mid aha wal howlba ardanka dhiina iyo ka dhigi ardan oo khayr ah oon uunka ugu korna may ku mid ah wilaayadii bakool haddii heer gobol ato haddii heer degmo ato intaaha iidaysid dheelatukuti nayngu haadarayt intaanii kale tukuti horay ma xasuusinayaan in ardanka dhiiday kolley horumar iyo farad goonni ah u runti may kale dheer aha alkataayib yaana kooy tay marna kolley iidi iyo meel kasta sawirkeed dhagletayaan naftee farad maa ee hanuma ninka oo jarna ogda faa'iidadiin wa may kala jira aha maalantii iidi ku horrooyta kolley sagaaladka haayti madrasa arxig maale rog khitaabshi inta ka dhigi kolley ogaaytay ola faa'iidiha ku bahi nuuraha ku bahi kolley aragaasa dhalinyarada maarna beelin walaha kabandhigdi ogayteen farad miigu dadka ma baahan ma baahna geeka meel walba horumar degdeg ee weliba inay ku deerno waqti saasan in dheerayna haddii ilaahay aro afrika oo dhan inay khayran in doonato fadaan afrika lagu godobo aasiya orobiya amriika iyo astraaliya qaaradaha oo dhan khayrkan in doonadaana fadaan horumarkaasi deerno sakadhiga korta marka jahli ah dad jaahiliin ee khayr laan doonaday guul i horumar intaas dhan deeri koraan sid yeeba may wahe aqrabu nnaasi ila alambiyaai waalmursaliina ahlu lcilmi waaljihaad oqoontaha talaha bandhigkii aragaasay musaabaqada la qobadi may muujiyaasay cilmiga qiimajiya muujiyaasay may dhiirigeliyaasay ini dad ka dhan walbaradaama walbarasho la sameeyo akhyaarta tartanku ku qeybgalli dadkii tartanka qaadaya kumadaya uneebana kheyra geliyaan tartanka ku qaadani hay hay hay qalbaansheen marka ilaahay barakaay sidoo kale qaar ka mid a waxgaradka deegaanka iyo ganacsatada ayaa kalimaad muhiim ah oo dareenkooda ay ku cabirayaan goobta ka jeediyey runtii akhyaarey lankii ilaahay subxaana wa tacaalaa aqli i dhur ilaahay subxaana wa tacaalaa qori may dareemayhi iniwal adduunyada meelo badan anku jaran isku dhaaf meelkada soomaaliya hataa aan isla dham ini meelo ilaahay dhulshii kumida gaar ahaan soomaaliya ilaahay ka manaysid iyo arage un haddii aana dadka shucuubta ka nool dhulka wilaayaadka muslimiinta galanta ka haayaan ilaahay nicmadiis oo gaar oo gaar ah allama nicmadaasi nan kasa koro kooga korona injarna inuun haysan nicmadaasi annan kama hadnagaana oo ilaahay aan kama hadnagaana gaar ahaan dadka alla sababan ka waali oo mujaahidiinta le odayaasha iyo ciidamadii iyo intii taladii markaasi arrintaasi alla anka sababa dhakiya ya ilaahay subxaana watacaala khayr un ku rajayna maylana jazaakum allahu khayran tan kale gaar ahaan magaaladun haddii unaana arrinta iidan ka faraxsanna kuwan ilaahay mahadle subxaana wa tacaala oo nina imay islaamnimo iyo imaanigna imayaan kama hadiyaan akhyaaray walaayadii haddii ete gobolka ama harakad ete caramaha oo kale hormarna kulugna hanay daaytana laakiin hati huurkiina oo dhihi roobin silinfiidoon haddii degsateen jazaak allahu khayr maylana haddii reer aansaarana ganacsatadii afyaana ka hadalo barnaamijka ha dhawaayaan waana ka farahasanna waana sigmaha nagaan ilaahay kabaad islaanka dhinigise gaaladana dhigibi akhyaare wala anta ku dhihay aragaani maalamaon waalidiinta wala daawadaaye hamiin hor anta wala ka dhihi aragaani layska galo macnaha su-aal diini ee lanka afyey midaha ku bahaasaba ilaahay maada jirin lehe regde e yar eh lan jirile lanka argaan hatana macnaha iska galaan gacanka iska galaan aragaani waalidiinay maylana horto jihaadkan walijaara dada ku faa'iidaysid dad nafaki maalaki bi antaaswiilayan ka shahiidi naftiisa ka baati ku faa'iidaysid dadana siibsidi dadna hataa in ku faa'iidaysan ayaa ayaa diyaariyay
guud ahaan wilaayaadka islaamiga waxaa ka soconaya tartan diini ah kadib markii bulshada muslimka ay heleen maamullo islaami ah oo ka horkacaya barashada diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda waana midda uu inoo diidan yahay cadowga saliibiga ah iyo kuwa indhaha uu ah ee ridoobay aad buu u mahadsan yahay walaalkan cabdilqani moxamed ayuu kaasi ahaa warkeenii duhurnimona warbixintiisaas ayaa u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warkan la mida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulante wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir